xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dil koonfurta dalka suudaan loogu geystay wiil dhalinyaro soomaali ah kaasoo ay dileen kooxo burcad ah wiilkan dhallinyarada ah ay burcadu dileen ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cabdishireye maxamed safiirka dowladda federaalk ee koonfurta suudaan oo ka qaybgalay aaska wiilka la dilay ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo dhaawacyo loo geystay xaaladda amni ee waddankaasina ay tahay mid xun waxaan kor taagannahay walaalkeen muslim ah ee bulshadan ka mid ah gacaanka xaqdaran dishay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu u naxariisto su-aashana u fududeeyo waxaan kale oo rabaa inaan runtii xuso waxaad ahaanaysaan taxadar muujiya wax aan ahayn suuragal ha u bixina bixitaanka intaas waa inta dhaawacyo dad dhaawacyo baa jira oo meelaha kala duwan lagu dhaadhaawacay waxyaaba badan noocaasa jira waxaa jira bilaqooyin bilaqaysi badan oo baahsan baa laga sheegaya gobollada laga sheegayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay koonfurta dalka suudaan dhibaatooyin adag ay ku wajahayaan dadka soomaalida ah ee ku nool halkaasi kuwaasoo ay burcadda kala kulmayaan tacadiyaad nooc weliba leh